الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا كتابك عقيدة الوسطية siiba waxaynu ku jirnay qeybtii aayaadkii waynu ka soo baxnay faraha badnaa ee sheekhu isu keen dabageliye ee tilmaamaya ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa waxau inoogu xigsiiyey sunnaha rasuulka oo inoo soo tilmaamay inay qur-aanka fasirto ee caddayso ay tusiso ay ka cabirto waxa liyaaliya wuxuu rasuulku rabbigii ku sifeeyey ku tilmaamay axaadiida saxiixa ah ee sugan in la rumeeyo oo siday tahay loo rumeeyo oo sidii qur-aanku aynu u rumaynaynay wuxuu tilmaamayay loo rumeeyo iyadoon taxriif iyo tactiil iyo takiif iyo tamhiil midnabaan lagu samaynin ayuu sheekhu inoo soo tilmaamay dhowr xadiid buu haddaba isu keen dabagelinaya oo tilmaamaya sifooyin ka mida sifooyinka ilaahay qowluhu sala allahu calayhi wasalam ayaa ka mida uu nebigu uhi yanzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degaa ilaa samaa'i dunyaa samadan dhow ee ina soo xigta ayuu u soo degaa kulla laylatin habeen kasta ayuu soo degaa xiina waktiga yabqaa u hadho thuluthu leyli alaakhir habeenka saddex marka loo qaybiyo qeybtiisa dambe marka ay hadho ayuu rabbigeen habeen walba soo degaa fa yaquulu waxa uu dabeedna odhanayaa man yadcuunii yaa i baryaya oo fa astajiiba lahu aan u ajiibaa man yas'alunii yaa wixii weydiisanaya oo fa ucطiyahu aan siiya man yastakfirunii yaa dembi dhaafi weydiisanaya oo fa akfira lahu aan u dembi dhaafaa muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey weliba bukhaari iyo muslim warinta ay wariyeen waxa usii dheer waxa uu ka mid yahay axaadiida lagu tilmaamo mutawaatirka ee ay wariyeen jamaacada iyo kooxda aanay suurtagal ahayn been inay isku waafaqaanin in ka badan sideed iyo toban asxaabtii nebiga ka mida ayaa wariyey oo xadiidku uu ka sugnaaday oo sidaa uu yahay ku wariyey markaa xadiidku waxau inoo tilmaamayaa ilaahay inuu soo dego soo degid isaga jalaalkiisa iyo cadamadiisa u cunantaa ayaa ilaahay uu soo degaa waxa uu soo degaa samadan samaa-u dunyaha la yidhaahdo ee ina soo xigta samooyinku waa toddoba ta inoo soo xigta ayaa ilaahay uu soo degaa soo degid isaga u cunantaa oo aan soo degitaanka makhluuqaadka aan la mid ahayn xillima ayuu soo degaa wuxuu soo degaa habeenka marka saddex meelood loo qaybiyo afar saacadood loo qaybiyo afar iyo afar iyo afar marka loo qaybiyo afarta saacee dambe marka ay hadhaan ayaa ilaahay habeen walba uu soo degaa markaana wuxuu yidhaahdaa yaa i baryaya oo aan u ajiibaa oo yaa rabbi rabbiyow yaa ile oo gacmahay hoos horsanaya oo waxa uu markaas i weydiisanaya aan u ajiibaa yaa wixi weydiisanaya oo janno iyo kayrkeed iyo dembidhaaf yaa i weydiisanayeen oo markaa siiyaa waxa uu doonayo yaa dembidhaaf i weydiisanaya oo aan u dembi dhaafaa haddaba soo degiddaa ilaahay uu soo degayo ee samaa-u dunyaha u soo degayaa waa soo degid xaqiiqo ah markaas sidaynu aayaadkiiba ku soo marnay taxriifin mayno oo meel kale u weecin mayno oo odhan mayno amarkiisaa soo dega ama naxariistiisaa soo degta ama malag malaa'igta ka midaa soo dega oo taxriif iyo weecin ku samayn mayno tacdiil ku samayn mayno maba soo dego odhan mayno takiif iyo qaab u samayn mayno odhan mayno qaabka iyo qaabka iyo saa iyo sidaa ayuu u soo degaa odhan mayno yacni ku shabihi mayno ta khalqiga oo odhan mayna sida bini aadmigu markaa usoo dhaadhace u jarojaro uga soo dhadhac u kalaayla uga soo dhadhaca ee waxaynu leenahay si isaga u cunanta xaqiiqa ayuu ilaahay usoo degaa si isaga jalaalkiisa iyo weynidiisa iyo cadamadiisa u cunanta ayaana ilaahay usoo degaa taasi waa arrin laga maarmaana oo waxay la mid noqonaysaa uun hadalkii imaamu maalik markii istiwaha iyo ekaanshaha iyo kornoqoshada ilaahay carshigiisa uga noqonaya la weydiiyey uhi alistiwaau macluum ama hayru majhuul waa mid la garanayo walkayfu majhuul qaabka uga hor noqdayna waa mid majhuul oon la garanaynin waliimaanu bihi waajib in la rumeeyana waa waajib wasu-aalu canhu bidca tii unbaa markaa halkana ku dabaqmayso oo annuzuulu soo degidda ilaahay uu soo degaya xilligaasa sabaabdawiye u soo degaya waa macluumo wax la garanayo weeye waa xaqiiqi walkayfu qaabku u soo degayaana waa majhuul ama yacni waa kayru macluumo waa midaynaan garanaynin qaabku u soo degayaa waayo ilaahay daatadiisa yacni ma garanayno iyo sibooyinkiisa kunnigood ma garanayno si isaga u cunanta ayuu u soo degaa in la rumeeyo saa loo rumeeyo si xadiidkaa saxiixa ay sheegeena waa shay waajiba in la yidhaaha siduu u soo degaana waa mid bidcaah haddaba qolyaha diidani ee ayagu yacni le waxa ka dhalanaya haddii aynu sidaa nidhaahno inuu ilaahay khalqigiisa shabaho oo bimacnaa markaba ula kacaya ilaahay xagga khalqigiisa ula kacaya waxay leeyihiin waxaa soo degaya ilaahay amarkiisa ayaa soo degaya ama naxariistiisa ayaa soo degaysa ama malag malaa'igta ka midaa soo degaysa yacnii horta taasi nebi maxamed waa odhan kari lahaa amarka ilaahay baa soo degaya ama naxariistiisaa soo degaysa waa odhan kari lahaa ma odhanina sidaasuu nebi maxamed u dhigay midda labaad haddii la yidhaahdo ilaahay naxariistiisa ayaa soo degaysa dee ilaahay naxariistiisu xilligaasoo qura ma soo degto ee ilaahay naxariistiisu mid joogtaa oo xilli walba soo degaysa weeye haddii la yidhaha malag malaa'igta ee ilaahay ka midaa soo degaya ma waxa uu odhanayaa malagii iyo naxariisba waxay odhanaysaa man yadcunii ma malag baa odhanaya yaa i baryoon ajiiba yaa wuxuu weydiisanayoon siiya yaa dembi dhaafi weydiisanayo aanu dembi dhaafaa maya weeye malag saa odhanayaa ma jiro idan waxay xaqiiqo u tahay ilaahay waxa kale oo markaa qolyaha ahlu sunna khilaafay ee sida ay u sugeen aan u sugine markaa taxriifka iyo weecinta sameeyey su-aalo fara badan oo aan meesha qabanin ayay keeneen oo waxay yidhaahdeen waxaynu soo tilmaannay oo aad sheegteen in ilaahay markaas uu sarreeyo inuu carshigiisa ku isiwooday uu ka kor noqday markanaad leedihiin wuxuu soo degay xadiidku tilmaamaya hulusu leyl alakhiir marka uu hadhay buu ilaa samaay dunyaa u soo dega culowgii iyo kornoqoshadiisina meeday oo meeday isiwihii iyo kornoqoshadii markaas uu ka kor noqday markaa khalqigiisa marka uu soo dego soo degiddu miyaanay xaraka iyo dhaqdhaqaaq ahayn hadduu soo dego miyaan soo degiddu xaadis iyo wax markaas soo darriyay aanay ahayn oo xawaadistuna dee wax xaadisa ayuunbay ku qumtaa waxay ahlusunna waljamaaca arrimaha kaga jawaabeen mid weeyaane horta waa asxaabtii nebi maxamed iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii salafkii ummaddani su-aalaha noocaasa ismay weydiinin oo nebi maxamed may odhanin oo sawkii ilaahay sarreeyey oo sawkii ilaahay markaa istiwaa istawa calaa carshigi soo degitaankan iyo taasay isu qabanayaan may odhanine agtooda waa isu qabanaysay oo macnaha soo degitaankani ma aha eeg mushkiladda qaladkuna lu ka imanaya waxaa weeya sifaadkii ilaahay baa tii khalqiga loola kacayaa macnahana inay samadani markaas ay haynayso oo uu dhex gelayo oo samawaadkii kalena ka kor noqonayaan ayay markaa meesha ay ka soo saarayaan taasina mid ilaahay uu ka nasahin weeye marka ilaahay waa soo degaa xaqiiqatan isagoo caaliya hoo sarreeya isagoo isawaa calaa carshigii isagoo carshigiisina ilaahay ka kor noqday ayuu ilaahay soo degaan soo degitaan isaga u cunama oo aan keenno oo kale markaas aan ahayn marka waxaa waajiba inaynaan sifaadka ilaahay sifaadka khalqiga uga qiyaasanin inaynu nusuusta istiwaaga iyo culuwga tilmaamaya inaynu markaa halkooda ku dayno inaynu soo degiddana u sugna ilaahay soo degid isaga u cunanta oonta khalqigoo kale la mid ahayn marka ilaahay musawin calaa carshihi weeye naasilun ila samaa'i dunyahana miduu soo dega weeye habeenkii markay intaasi hadho marka wax iska hor imanaya ama isdiidaya ma aha yanzilu rabbunaa rabbigan ilaa samaa'i dunyaa buu u soo degaa kulla leylatin habeen kasta xiina yabqaa markuu hadho ulusu leyli alaakhir ama akhiir habeenka saddex meeloodoo meeli marka ay hadho fa yaquulu wuxuu odhanaya man yadcuunii yaa i baryayo fa astajiiba la waan u ajiibaa man yas'alunii yaa i weydiisanayo fa ucdiya waan siiyaa man yastakfirunii yaa dembi dhaaf weydiisanayo fa akfira lahu aan u dhaafaa muttafaqun calayhi markaa xadiidku sifooyin fara badan waxyaalo fara badanoo fawaaida ayuu inoo tilmaamaya waxaa ka mid a sugid ilaahay sarre in loo sugay ilaa yanzilu wuu soo degaa baa la yidhi waayo soo degidii dee waa wax markaa xag sare ka imanaya waxaa kaloo inoogu sugan afcaasha ikhtiyaarigaa ee asifaat alficliya la yidhaahdo ilaahay markaa inay u sugan tahay ila yanzilu rabbunaa baa soo dega xilligaasuu soo degaa baa la yidhi marka sifooyinka sugitaankiisuna waa inoogu sugan yihiin waxaa kaloo inoogu sugan qowl iyo odhah ilaahay loo sugayo fa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa ayaa xadiidka ku jirta waxaa kaloo ku sugan karam iyo deeq ilaahay markaas loo sugayo oo ilaahay dadkiisa ugu yeedhayo inay baryaan inay weydiistaan inay dembi dhaaf weydiistaan oo waxa ay ka doonayaan oo dhan uu siiyo ilaa yacni labaatan ayaa la gaadhsiiyaa fawaa'idda markaa xadiidka ku jirta waxaa kaluu markaas inoo tilmaamaya xilliga gelinka dambe ee habeenka markay afar saac hadhan yihiin qiimaha uu xilligaasi leeyahay iyo qofkii ilaahay waafajiya inuu fursaddaa ka faa'iidaysto oo xilliga markaa ilaahay uu dembidhaafka bixinayo ee wixii la weydiisto uu bixinayo inuu cibaadaysto oo ilaahay markaas uu baryo oo ilaahay u tukado oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto si uu u helo ilahay waxa uu bixinayo wa qowluhu xadiidka labaadna waa qowlkiisii uu nabigu sala allahu calayh wasalam yihi ila allaahu ilaahay ayaa ashaddu daran faraxan xagga faraxa bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadkeenkiisa uu ku farxo min axadikum midkiin ayuu ka farax badan yahay biraaxilatihi oo ku farxo raaxiladiisa iyo gaadiidkiisii uu watay muttafaqun calayhi alxadiida xadiidka dhammaystir horta muttafaqun calayhi xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay oo isku raacay xadiidkana wuxuu inoogu soo qaatay sheekhu sugid uu sugayo markaa farax uu ilaahay u sugayo siduu kii horeba inoogu soo qaatay sugidda ilaahay inuu sabaabdurya u soo dego ayuu kana sifadaa inoogu soo qaatay xadiidka waxaan u ahaa iminka intan yacni weliba sidan lallaahu ashaddu faraxan bitowbati cabdi min axadikum biraaxilati sidaa weliba isamuu saarnayn xadiidku xadiidka siday bukhaari muslim u warinayaan wuxuu ahaa lallaahu ashaddu faraxan bitowbati cabdii xiina yatuubu ilayhi ilaahay waxa uu ka farax daran yahay oo uu kaga farax daran yahay towbadda addoonkiisu u toobad keeno marka uu weliba u soo noqdo waxa ilaahay ka farax daran yahay min axadikum midkiin oo kaana calaa raaxilatihi gaadiidkiisii raaxiladu waxaa la rabta ee la fuulo ee weliba xilligaa hore dee geel baa la raran jiray ku sugnaa biardin falaatin dhul markaa bahgooye ah ayuu markaa heshiisii ama awrkiisii watay wa calayhaa طacaamu wa sharaabu fanfalatat minhu dabeetana waa ka fakatay wa calayha waxaana u saarnaa طacaamu wa sharaabu raashinkii iyo biyihii iyo wixii cabayaba waa u saarnaay waa daydayay dabeed faisa minhaa waa ka quustay markuu ka quustay ayaa isagoon biriya bastoona doonaynin faataa shajaratan geed buu tegey fadajaca wuxuu jibsay fii dillihaa harhkeedii qad ayisa min raaxilatii isagoo ka quustay gaadiidkiisii fa baynamaa huwa kadaalik isagoo sidaasahoo geedkii iska jiifa oo goorta ay nafdu ka baxaysa haraad iyo gaajo uga baxayso un filanaya ilayn gaadiidkana raashin iyo sharaab wuxuu saarnaa wuxuu watay ay u saarnaayeen waa meel bahagooya oo wax ku noolay aanay jirin nafla caarib oo halkaa la jiibsaday isagoo filaya un goorta ay nafdu ka baxayso isagoo sidaasa ayuunbaa idaa huwa bihaa qaa'imatan cinda wuxuu soo kacay uun neefgiisii oo dul taagan oo hoggaankiina ka laalaado oo geedkii uu nafla caaliga la jiibsaday dul taagan fa akhada bikhutaamiha dabeetana hoggaankeedii qabtay dabeetana faraxa uu ninkaasi farxay darteed buu gafeeyo wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahayow adiguna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baan ahay faraxa awgii ayuu la gefay halkuu ka odhan lahaa ilaahu adna addoonkaagii baan ahay adna rabbigay baa tahay baa faraxa uu gaadhay darteed ayaa markaa gefkaasi uu ku yimid sida uu kaasi haddaba u farxayo ee ugu farxayo raaxiladiisa iyo gaadiidkiisa si ka daran ayaa ilaahayna ugu farxaa addoonkiisu marka uu u toobad keeno ee uu u soo noqdo xadiidku markaa arrinta uu tilmaamayey waa taa waxaanu xadiidku inoo tilmaamayaa farax ilaahay loo sugayo waa farax xaqiiqiya weliba inuu markaa kaa ka farax badan yahay laynoo sheegay ayuu inoo tilmaamaya laakiin faraxa makhluuqu uu farxo oo kale ma aha ee farax isaga ilaahay u cunama oo sifooyinkiisa kale la mid ah oon faraxeenna oo kale ahayn ayuu ilaahay farxaa weecin mayno markaa odhan mayno waxaa looga jeedaa wuu abaaliyaa qofka toobadkeena ama abaalmarin yacni la doonideed weeye yacni maxaynu u odhanaynaa sidaas ee aynu u weecinaynaa waa farax xaqiiqi ah oo isaga ilaahay u cunama ayuu ilaahay uu farxaa waxaana keenaya diidmada ay qolyaha mucarifiinta ay diidayaan ama qolyaha wax weeciya mar kasta waxay ula kacayaan yacni ilaahay ayay khalqigiisa ula kacayaan ay ku shabahayaan laakiin si aan daatadiisu ilaahay khalqiga aanay ula mid ahayn ayaa sifooyinkiisuna aanay ula mid ahayn kuwa khalqiga hadday intaa odhan lahaayeen waa ka raaxaysan lahaayeen sidaa daraaddeed ayaa raggii ku dheeraaday falsafada iyo cilmikabaal cilmi kalaamka mid waliba isagoo ka calaacalaya markii dambe ayuu markaa dib uga soo noqday markaasuu yidhi waxaan ku dhimanayaa markaa taasarabka sida xasan alashcari laga sheego ee abubakr albaaqilaani laga sheego ee imaam alxarameyn laga sheego ee dhammaantood raggii falsafaadkaa dhex galay halkaasay usoo noqdeen oo canaagii iyo dhibtii waa ka raysteen waxaana markaa xadiidka kaluu isagana inoo tilmaamaya sida ilaahay ugu jecel yahay ee yacni ugu farxo toobadkeenka ilaahay markaa addoommadiisu inay u toobad keenaan inay u soo noqdaan ilaahay toobadkeenku aynu u toobadkeennaa waxba u tari maayo ee faraxani waa farax naxariiseed iyo sabafal innaga uu markaa inoo saafalayo weye ee farax markaa uga baahaya addoonkiisu isagu intifaacsanayo ma aha waayo ilaahay daacana ma anfacdo macsiyana ilaahay waxba ma yeesho faraxa ilaahayna inuu markaa kala sarreeyu kala qaybayahay ayayna tusinaysaa iyo fadliga toobaddu ay leedahay iyo ilaahay toobadda addoonkiisa inuu aqbalo kuna farxo marka ay weliba si ay ahayd u dhacdana midda kale haddii qofku carabkiisa kelimad gaalnimo soo marto isagoo markaa wareeray ama farxay inaanu markaa ku gaaloobaynin ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa iyana lallaahu ilaahay baa ashadu daran faraxan xagga faraxa bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadiisa uu ku farxo min axadikum midkiin ayuu ilaahay ka farax badan yahay biraaxilatihi gaadiidkiisii oo ka lumay helay oo isa soo dul istaagtay siduu kaasi u farxa baa ilaahay ka farax badan yahay uu ka farax daran yahay towbadda addoonkiisu markuu toobadkeena ku farxo muttafaqun calayhi alxadiid dhammaystir xadiidka isagana muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey qowluhu xadiidka saddexaad waa qowlkiisii sala allahu calayhi wasalam uu yidhi yadxaku allaahu ilaahay wuxuu ku qoslaa ilaa rajulayni laba nin oo yaqtulu axadumaa midkood dilayo alaakhara ka kale kilaahumaa labadooduna yadkhulu ljanna jannada uu gelayo xadiidkanna waxa uu sheekhu u soo qaatay ee horta xadiidka waxaa warinaya bukhaari iyo muslim ayaa isagana warinaya oo waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka isagana wariya abu hureyra laga warinaya xadiidkan wuxuu usoo qaatay sugiduu markaa qosol u sugayo ilaahay qosolka ilaahayna qosol isaga u cunamaa oo aan keenna oo kale ahayn weeye oo sidaa uu nebi maxamed ugu sugay ayaynu u sugaynaa arrintan iyo qisadan uu sheegayo ee uu leeyahay ilaahay wuxuu ku qoslaa laba nin oo midkoodka kala dilayo oo dabeetana labadiiba kii wax dilay iyo kii la dilayo ay jannada gelayaanna waxa weeye xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeye yuqaatilu haada fii sabiili illaah ninbaa ilaahay jihaad u gelaya iyo jidkiisa koryeelkiisa iyo diintiisa koryeelkeeda ayuu u gelayaa dabeetana nin gaaladii ay ka soo horjeedeena ayaa dilaya oo kaga soo qaadaya kaasi markaa dee waa shahiid isagui oo waa ahlujanna isagii dilay lafdiisa ayaa ilaahay intuu ka toobad aqbalo islaamaya oo isagiina dagaalamaya oo isagiina shahiidaya oo isagana ilaahay diintiisii baa loo dilayaa marka waa laba nin oo midkood midkii kala dilay haddana labadoodiiba ahlu janno ay noqonayaanoo jannada ay wadagelayaan macnaha xadiidku macnahaas ayuu ka hadlayaa markaa wuxuu inoo tilmaamayaa inuu ilaahay ku qoslo laba nin oo kulmo midkood midka kala dilayo labadooduba jannada ay gelayaan oo mid wuxuu dilayaa markii hore cadaawad daran oo ka dhaxaysay haddana jannadii bay wadagelayaan oo cadaawadaas ayaa meesha ka baxaysa midkood baa muslim ahaa ha kalena gaal buu ahaa gaalkii baa dilay muslimkii shahiid buu noqonaya jannaduu gelaya dabeetana ilaahay gaalkii ayuu ku manaysanayaa markaa manadiisa oo u islaamaya isla shahiid baa lagu dilaya markaasay labadiiba jannada ku gelayaan sidaa xadiidkana wuxuu soo qaadanayaa sheekhu sugid waa xadiis saxiixa si aynu sheegnay bukhaari iyo muslim baa wariyey qur-aanka ayay markaas ku xigaan mar haddii lala bukhaari iyo muslim ayaa wariyey cid sugnaanshihiisa ka hadli kartaa ma jirto qosol ayuu u sugayaa ilaahay waa qosol xaqiiqi ah oo aan shabihin oon la mid ahayn qosolka makhluuqa waa mid isaga weynidiisa iyo jalaalkiisa iyo cadamadiisa u cunamaa inaan markaa keenna oo kale ku shabahna ma bannaan cidda ilaahay khalqigiisa ku shabahdaana way gaaloobaysaa ee ilaahay sibooyinkiisa sifaatka khalqiga oo kale kala mid dhigtaa ee markaa ilaahay af iyo ilka iyo saa iyo saa iyo qaabka iyo qaabka saas u qoslaa yidhaahdaa yacni wuu ku gaaloobayaa waanan sugaynaa qosol ilaahay baan u sugaynaa wej isaga u cunama ayaan ilaahay u sugaynaa laysa ka milihi shay-un huwa samiicu lbasiir sida aayaddaasi ay ahayd odhan mayna markaa waa raali noqosho oo markuu bini aadmigu wax ka raali noqdo ayuu markaa ku farxayuu ku qoslaa marka waa abaalmarina odhan mayno iyo abaalmarin doonitaankeed waayo hadalkii oo meeshiisii laga weecinayo weeye nebi maxamed ayaa saa inoogu sheegay saxaabadiisii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintiina sidaasay u qaateen ay u fahmeen sidaasaynu markaa ilaahay ugu sugaynaa oo aynaan markaas weecinaynin oo aynaan markaa dhinac kale aynaan u kaxaynaynin qowluhu sala allahu calayhi wasalam ayaa ka mid a yadxaku allahu ilaahay wuxuu ku qoslaya ilaa rajulayni laba nin oo yaqtulu axadumaa midkood uu dili alaakhara ka kale oo kilaahumaa labadooduba yadkhulu ljanna jannada uu gelaya ama yadkhulaan aljanna ay gelayaan muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xadiidka afraad qowluhu sala allahu calayhi wasalam weye cajiba rabbunaa rabbigeen wuxuu la yaabay min qanuuti cibaadihi addoommadiisa quusashadooda wa qurbu khiyarihi maca qurbi khiyarihi iyadoo doorinta ilaahay uu doorinayo xaaladan adagay ku sugan yihiin oo xaalad markaa wanaagsan uu doorinayaana ay dhowdahay yanduru ilaykum waa idin eegayaa asliina idinkoo dhibaataysan qaniitiina oo quustay fayadallu ilaahay wuxuu ahaan yadxaku mid qosli waa idinku qosli markaa yaclamu waxaana ilaahay uu og yahay anna farajakum farajkiinu qariibun inuu dhow yahay xadiidun xasan xadiidkani waa xadiid xasan ah oo yacnii la mid ah yacnii laga helay shuruuddii xadiidka saxiixa ay lahaa laakiin xagga dabdiga iyo qabashada uun ay markaa ka hoosayso tii markaa ragga saxiixa ay lahaayeen oo kale waa xadiidka maqrajkiisa la garanayo rijaashiisuna caan ka noqotay shuruuddii saxiixana laga helay laakiin dabdigiisu u hooseeyey waa saxiixun lidaatihi cidda warisay inoomuu sheegin rag badan baa wariyey ibnu maaja baa warinaya axmed baa warinaya abaraani baa mucjabulkabiirka ku warinaya ibn abilcaasim baa kitaabu sunna ku warinaya daaraqudni baa warinaya aajuri baa fi shareeca ku warinaya bayhaqi baa markaa alasbaab wasifaat ku warinaya abu daawuud ayaanasi baa warinaya rag aad u tiro badan baa warinaya sheekh albaanna waaba tasxiixiyey markaa waa xasan buu ku tilmaamay isaguna waxaana markaasuu leeyahay rabbigeen wuxuu la yaabaa la yaabid isaga u cunanto oo aan takhalqiga oo kale la mid ahayn quusashada addoommadiisu ay quustaan min qunuuti cibaadihi quusashada ay addoommadiisu quustaan qurbu khiyarihi maca qurbi khiyarihi wowdu waa bimacnaa maca khiyarihi doorintiisa uu ilaahay dooriyo xaaladda ay ku sugan yihin oo xaalad kale uu u bedelo iyadoo ay dhowdahay ayuu markaa ilaahay uu la yaabayay quusta ay quustaan khayrihina riwaayadka qaar baa odhanaya wa qurbu khayrihi laakiin riwaayada markaasuna waa khiyarihi khayrihina riwaayadka qaarkood waa laga yaabaa inay nusaqa qaarkood khayrihi yidhaahdaan iyadoo ilaahay doorintiisu ay dhowdahay uu xaaladan marka ay ku jiraan ka dooriyo xaalad ka wanaagsan uu dooriya iyadoo dhowdahay ay haddana quusanaya quusta ay quusanayaan baa ilaahay ula yaabaa marka ilaahay waa idin eegayaa yanduru ilaykum waa idin eegayaa azliina azliina iyo azliina idinka oo ku sugan xaalad adag alazilu waxaa la yidhaha qofka shidada iyo dhibta ku dhacay baa la yidhaahdaa idinkoo dhib ku jira qaridiina oo quustay ayaa ilaahay idin eegi fayadallu yadxak deedna waxaan inuu qoslo waa idinku qosle yaclamu ana farajakum qariib ilaahay waxaanu ogyahay farajkiinu inuu dhow yahay oo xilliga uu idinka saarayo dhibtan idin haysataa inay dhowdahay ayaa ilaahay uu og yahay sidaa daraaddeed ayaa ilaahay idinku qoslaya oo markaas idiin eegaya xadiidka waxaa ku sugan oo aynu ka faa'iidaysanaynaa sugid aan u sugayno ilaahay cajab iyo yaabid waxaanaynu ugu sugaynaa si isaga u cunantaa oo aan yaabideenna iyo teenna oo kale aan la mid ahayn ee mid isaga u cunanta ayaynu ilaahay u sugaynaa saa uu soo qaatayba sheekhu ihbaatu alcajab yaabid yacanii sugiddeed ayaa xadiidka ku sugan waxaa kaloo ku sugan sugid loo sugaye eegma ilaahay inuu eego yanduru ilayku waa idin eegayaa waxaa kaloo ku sugan dixki iyo qosol ilaahay loo sugayo fayadallu yadxak wuxuu ahaan mid qosla waxaa ku sugan cilmi yaclamu ana farajakum qariib farajkiinu inuu dhow yahay ayuu og yahay waxaa ku sugan naxariis lanno farajka ilahay xaggiiskeeda waa naxariista oo addoommada ilahay u naxariisanayo ilaahay awooddiisa hayanayse wa qurbu khiyarihi ilaahay si awooddiisu u dhammaystiran tahay marka uu doono si uu xaaladii xumayd ee adkayd ee quusa gaadhsiisay inuu ilaahay bedelo xaalad markaa ka wanaagsan u bedelo awoodda uu leeyahay ayuuna tusinaya sifooyinka xadiidkan ina tusay waxaa waajiba inaan u rumayno oo aan u sugno sida ay ugu timi oo xaqan calaa xaqiiqatiha inaan u sugno wej ilaahay u cunnama oo ugu cunnamo weynidiisa iyo jalaalkiisa inaynu ugu sugno ayaa markaas waajib ah oo aynaan markaa ta'wiilinin sida ay markaa qolyaha kale ee muxaalutaxriifkaahi ay markaas u weeciyeen ee mid walba markaas ay meel ugala dhaceen uma baahnin sidaa ilaahay uu nebigiisa ugu sifeeyey ayaynu u sugaynaa waxaanay luudha leenahay ilaahay cajabkiisa iyo yaabidiisa ilaahay markaa eegidiisa ilaahay qosolkiisa dhammaan waa mid isaga u cunanta oo aanta khalqigiisa la mid ahayn bes cajiba rabbunaa wuxuu la yaabay min qanuuti min qunuuti cibaadihi addoommadiisa quusashadooda wa qurbi khiyarihi maca qurbi khiyarihi iyadoo doorinta ilaahay xaaladda ay ku sugan yihiin uu ka doorinayo xaalad wanaagsan u doorinayana ay dhowdahay yanduru ilaykum waa idin eegayaa azliina ama azliina idinka oo shiddo iyo dhib ku sugan qaniitiina oo quusay fayadal waxaan yadxaku inuu qoslo yaclamu waxaanu ogaaday ana farajakum qariib farajkiinu inuu dhow yahay xadiidun xasan xadiid xasan ah weeye xadiidkaasi qowluhu sala allahu calayh wasalam ayaa ka mid a xadiidka shanaad laa tazaalu ka suuli maysa jahannamu naarta jahannamo la ydhaha yulqaa fiihaa in lagu daadiyo oo lagu tuuro ehlu naarkii wa hiya iyaduna taquulu waxau hal min masiid dheeraad ma jiraa dheeraad ma jiraa bay odhan xataa yadaca ilaa u dhiga rabbulcizati allaha cizada u saaxiibka ahi ilaa uu fiihaa dhexda rijlahu lugtiisa dhigo wa fii riwaayatin calayhaa qadamahu ilaa uu gomadiisa duldhigo fayanzawi waa ururayaa bacduhaa barhkeed ilaa bacdin barhka kaleo ayuu ururayaa fataquulu waxay odhanaysaa qad qad yacni intaasay gu filan intaasay gu filan xasbi xasbi intaasay gu filan bay odhanaysaa muttafaqun calayhi xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa isaguna wariyey xadiidkan waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam leeyahay naarta jahannama ayaa maalinta qiyaamaha lagu daadin dee dadkii iyo dhagaxyaashii lagu horinayey ayaa lagu daadin yulqaa weliba waa daadin ehlu naarka waa lagu daadinayaa sida iskirogadu ay isaga daadiso dhagxaanta sidaasoo kale ayaa loogu daadinayaa oo loogu gurayaa kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khasanatuha alam yaatikum nadiir iyaduna waxay leedahay soo wada markii in lagu ridaba waxay odhanaysaa hal min masiid dheeraad ma jira wax dheeraadama la hayaa soo wada meel waa hayaa sidaasaa loogu guraya oo loogu guraya oo loogu guraya iyaduna ay odhanaysaa un dheeraad ma jiraan ilaa ilaahay rabbulciza oo lugtiisa udhiga fiihaa rijlahu lugtiisa lugtu waa iyadoo dhammaystiran riwaayada kale calayhaa qadamahu gomadiisa oo lugta xaggeeda hoose ah ayaa ilaahay duldhigayaa marka ilaahay duldhigo ayaa dabeetana fayanzawi bacduhaa ilaa bacd way isu ururi markaa yandamu bacduhaa ilaa bacd way isu ururaysaa markaasay odhanaysaa qad qad yacni xasbi xasbi wax daba ma doonaya intaasaa igu filan ayay odhanaysaa xadiidkan waxaa ku sugan oo aynu ka qaadanaynaa waa midda koowaada ilaahay inuu leeyahay lug ilaahay inuu leeyahay qadam iyo gomod xaqiiqo ah oo aan la mid ahayn gomodaha iyo lugaha khalqiga sidaasaynu ugu sugaynaa lug iyo qadam iyo gomod isaga ilaahay u cunanta ayaa ilaahay u sugan waana sifaadka daatiga ah ee khabariga ah asifaat adaatiya alkhabariya baa la yidhahdaa sifaat daatiya iyo sifaat afcaal iyo sifaat khabariya waataynu saddexdaa usoo qaybinay ilahay sifooyinkiisa markaa sifaadka daatiga ee khabariga daatadiisu leedahay ee khabariga ee khabarka inoogu sugnaatay ee innaga xaggeenna marka loogana abcaad iyo ajzaa weeye markaa waa u sugaynaa ilaahay lug iyo qadam isaga u cunnamaanaynu u sugaynaa qowl inay jamaadaadkan iyo waxaanaan markaa nafda lahayn inay hadlayaan taquula ayadiima odhanaysaa qadqad ayay odhanaysaa iyo digid laynooga digayo jahanama ayaynu ka qaadanaya inaynu ka digtoonaano iyo fadliga ilaahay ayaynu xagdiisa usugaynaa dee wuu buuxinaya janno iyo naarba ilaahay mid walba waa buuxinaya ehelkeeda buu ugu talagalay qowluu sal sl laa tazaalu jahanamo ka sulmaysa yulqaa fiihaa in lagu tuuro ahlu naarkii iyo wixii lagu horinayey wahiya taquulu ayana waxa hi hal min masiidin dheeraad ma jiraan xataa yadaca ilaa u dhiga rabuulcizati fiihaa dhexdeed rijlow amacna fiihaada bimacnaa calaan weeye walow sallimanakum fii juduuci nali calaa juduuci naqli si ahayd fiihaa ay calayha rijlow وفي رواية عليه قدم قمديسة فينزوي بعضها وأرية إلى بعض مرة كذا فتقولوا عليسا قط قط على حسب حسب إنت سيكفرا أي وليس متفق عليه حديث بخاري مسلم هي وريه الله أعلم كيف وجهه